taliyaha traafikada maamulka hirshabeelle xasan daawud maxamed ayaa soo saaray amaro cusub oo lagu hagaajinayo nidaamka gaadiidka magaalada si loo yareeyo shiraalka iyo isudhacyada gaadiidka ee soo badanaya shuruucda gaadiidka si loo hubiyo badqabka iyo nidaamka saxda ah ee gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan darawallada iyo milkiilayaasha gaadiidka kow inay qaataan sharciga darawalnimada si ay si sharci ah ugu shaqeeyaan gaadiidka laba inay laba in gaadiidka lagu wado ogolaanshaha saxda ah ee wasaaradda gaadiidka taasoo ay ku jiraan taargaha saxda ah ee diiwaangashan buugga milkiliyadda gaadiidka si loo xaqiijiyo cidda iskale gaadiidka ama gaariga iskale saddex in la ilaaliyo xeerka xeerka nabadgelyada waddooyinka si loo yareeyo shilalka iyo waxyeelada ka dhalan kara gaadiidka waxaan ugu waxaan ugu degaynaa cid kasta oo jebisa shuruucdan in laga qaadi doono tallaabo sharci ah lagana xayiri doono adeegyadii ay ugu baahnaayeen wasaaradda gaadiidka haddaba waxaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka hirshabelle ku nool inay u hoggaansamaan shuruucda si loo sugo amniga iyo horumarka nidaamka badqabka runtii shacabka ku nool hirshabelle waa shacab jecel dowladnimada nidaamka marka waxaan rabaa inay la shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka ciidankana waxay la shaqeyn doonaan shacabka marka waxaan rabaa hadduu alla yidhaahdo si sharci ah cod kastana u hogaansato sharciga